maaragtay soomaalida iyo dumarkoodi iyo raggoodi iyo waxoo dhan si dalka wax loogu qaban lahaa oo qof kasta kaalintiisa loo siin lahaa waa arrin soomaaliya u taalle arrin u baahan in meelo kale laga soo waarid inuusan ahayn baan u sheegnay maxaan ku yidhaa hada siyaasiyiinta ayaga in loo baahan inay qalbiyeeyaan oo barnaamijta dibadaha laga keenay inaysan ummadda uhorkicin ayaa anagu usoo jeedinay bayaankisana waa ku sheegnay dadka u dhaaftay inay diinta iyo ummadda waardiyeeyaan waa inay iska jiraan waxyaalaha hoosgelinta loo soo hoosgelinayo inay iska ilaashaan weeye midkaan baana ka mid ah walaada qof kasta wuxuu ilaahay agtiisa geysta ayuu ku leeyahay qof kastana ummadda soomaaliyeed maaragtay waxa anfacaya iyo waxaan anfacaynin way kala yaqaaniin baan filayaa odayaasha waa la hadalnay beelaha waa la hadalnay barnaamijkaas oo u sharaxnay aragtida aan ka qabno diini ahaan iyo barnaamijkaasi saameynta xun uu ku yeelan karo maxaanku rahaa ummadda jiritaankeeda iyo gaar ahaan qoyska marka haddee madaxdii loo baahnay inay nala waardiyeyso qoyska iyo ummadda haddii ayagu maaragtay ay uhorseedayaan waxyaala aan sax ahayn hadda mas-uuliyadda waxay la tahay waa la weydiin doonaa qiyaame iyo aakhiro ka horna adduunka iyo taariikh ayaa qori doonta